Macadka Aljazeera oo ka mid ah machadyada ku yaala magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose laguna barto luuqadaha iyo tiknoolajiyadda ayaa munaasabad qalin jebinaha u qabtay afartan arday oo macadka ka qalin jebisay kuwaasoo bartay luuqadaha iyo tiknoolajiyadda waxaana xafladda qalin jebinta kasoo qayb galay maamulka macadka Aljazeera gudoomiyaha jaamacadda daaha faraceeda Kismaayo arday waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay maamulaha macadka Xasan Cabdi Iidle waxaan u hambalyanayaa ardayda maanta cadadkoodu gaaraya afartan arday oo luqadii carabiga baratay ayaan u hambalyanayaa waxaan oranayaa baaraka allahu fiikum culumta aada barateen luqada aalada aad barateen ilaah idinku anfaco Een, ilaahay ha ka dhiga mid idin gaarsiisa qaayada Een, macadkaani saa ogtihiin macad aljazeera baa leedahay liluqaad liluqaad marka la yidhahdo luqa alinjiliisiya baa jirto aqsaam buu leeyahay macadku oo labada kun labaatan iyo kowdii baan aasaasnay ilaahay subxaanahu watacaala waxyaalo bara badan oo injaazaada buu inoo xaqiijiyey aqsaam buu leeyahay luqadda carabiga iyo qeybo badan bay leedahay qeybta naxwada iyo sarfiga iyo qeybta tacbiirka qeybta waxaweye qawaacidka eh, alkhad walimlaa qeybahaasi ayay eh, luqadda carabiga ka kooban tahay qeyb balaaqa iyo adabna dhowaan ayaan soo kordhin rabnaa insha allah ibraahim cabdi xuseen gudoomiyaha jaamacadda daaha faraceeda kismaayo ayaa ugu dambeyn xafladda ka hadlay sida maanta roobka uu u da-ayo in dufcadan sidaas oo kale inay u da-daan rajaynaynaa oo ummadda ay anfacdo gaar ahaan xilli luqadda carabiga goobaha lagu barta ay tahay mid aada u yar macadkan iyo macaahidda lamidka ee farakutiriska ah dadaalka maaragtay eh, ay duruufta ay ku shaqaynayaan iyo dadaalka ay wadaan waan garab taagannahay luqadda carabiga oo ah luqaddii diinteenna islaamka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii ay ku hadli jireen Eh, luqadii islaamka ay ku qorneedna ah eh, cusuurtii hadda u dambeysayna ee gacan bidixeyn badan ay ku socotay in xilligaas iyadoo lagu jiro macadka uu soo saaro dufcadaha intaas la eg waxay ka dhigan tahay in dadaalka macadka uu wada uu yahay midaan la dhayalsan karin